iminka waxaan akhrinaynaa cutubka saddexaad ee markos ninkii gacanta engegnaa waa la bogsiiyey kol dambe wuxuu galay sunagoga halkaasna waxaa joogay nin gacan engegan markaasay fiirinayeen inuu sabtida bogsiinayo iyo in kale si ay u ashtakeeyaan kolkaasoo ninkii gacanta engegnaa ku yidhi dhexda isa soo taag oo wuxuu iyaga ku yidhi sabtida ma xalaal baa in wanaag la falo ama shar in naf la badbaadiyo ama la dilo laakiin way iska aamuseen goortuu iyaga isha mariyey isagoo cadhaysan oo qalbigiisii ka tiiraanyooday qalbi engegnaantooda aawadeed wuxuu ninkii ku yidhi gacanta soo taag kolkaasuu soo taagay oo gacantiisu way bogsatay markaasaa farrisiintuu baxeen oo markiiba waxay kala tashadeen herodosiintii si ay u dilaan isaga dadka kaloo la bogsiiyey laakiin ciise xertiisii ayuu badda kula noqday waxaana raacay dad badan oo ka yimid galiili iyo yuhuudiya iyo yeruusaalem iyo iduumiya iyo webi urdinshishadiisa iyo kuwa ag joogay turos iyo sidon dad tiro badan goortii ay maqleen waxa weyn ee uu samaynayey ayay u yimaadeen xertiisii wuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi doonni yar ha i sugto dadkii badnaa aawadiis si ayan ii cadhiidhiyin waayo dad badan ayuu bogsiiyey sidaa daraaddeed ayay waxay ugu kufeen si ay kuwii cudur qabay oo dhan u taabtaan isaga oo jinniyada wasaqda lehna goortay arkeen hortiisii ayay isku tuureen oo qayliyeen oo waxay yidhaahdeen adigu waxaad tahay wiilka ilaah aad buu u amray inaanay dadka ogaysiinin isaga ciise laba iyo tobankiisii rasuul goortaasuu buurta fuulay wuu u yeedrayna kuwii uu doonayey wayna u yimaadeen laba-iyo toban ayuu soo saaray inay isaga la joogaan iyo inuu u diro inay wax wacdiyaan iyo inay u leeyihiin amar ay cudurro ku bogsiiyaan oo ay jinniyo ku saaraan waxay ahaayeen simon kan uu butros u bixiyey iyo yacquub inasabedi iyo yooxanaa yacquub walaalkiis iyaga wuxuu u bixiyey bo'anerges waxa weeye wiilashii onkodka iyo andros iyo filib iyo bartolomayos iyo matayos iyo toomas iyo yacquub ina alfayos iyo tadayos iyo simon reerkaana iyo yudas iskariyot kii gacangeliyey ciise iyo be'elsebul kolkaasuu guri galay oo dad badan ayaa haddana ku soo ururay si aanay karin inay kibis cunaan xigtadiisii goortay maqleen ayay u soo baxeen inay qabtaan waayo waxay yidhaahdeen isagu waa waalan yahay culimmadii yeruusaalem ka soo degeenna waxay yidhaahdeen wuxuu qabaa be'elsebul oo madaxda jinniyada ayuu jinniyada ku saaraa kolkaasuu iyagii u yeedhay oo masaallo ku yidhi sidee baa shayddaan shayddaan u saari karaa haddii boqortooye kala qaybsanto boqortooyadaasu ma taagnaan karto haddii gurigana kala qaybsamo gurigaasu ma taagnaan kari doono haddii shayddaanna isku kaco oo qaybsamo ma taagnaan karo laakiin wuxuu leeyahay dhammaansho ninna nin xoog leh gurigiisa ma geli karo inuu alaabtiisa dhaco hadduusan kolkii hore ninka xoogga leh xidhin goortaasuu gurigiisa dhici doonaa runtii waxaan idinku leeyahay bini'aadmiga waa loo cafiyi doonaa dembiyadii oo dhan iyo caydii ay ku caytamaan laakiin ku alla kii caaya ruuxa quduuska ah weligiis cafiga heli maayo laakiin wuxuu eed u leeyahay dembi weligiis ah waayo waxay yidhaahdeen jinni wasaq leh ayuu qabaa walaalnimada runta ah markaasaa waxaa yimid walaalihiis iyo hooyadiis oo dibadday istaageen waxayna u direen cid ugu yeedha dad badan baa agtiisa fadhiyey oo waxay ku yidhaahdeen bal eeg hooyadaa iyo walaalaha dibadday joogaan oo waa ku doonayaan markaasuu u jawaabay oo ku yidhi yaa ah hooyaday iyo walaalahay kolkaasuu isha mariyey kuwii agtiisa fadhiyey oo ku yidhi waa kuwan hooyaday iyo walaalahay ku alla kii yeela doonistii ilaah kaasaa walaalkay iyo walaashay iyo hooyaday ah